يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد darsigeedii tafsiirka ee soddon iyo shanaad wuxuu nooga bilaabanayaa aayadda tobnaad ee min suurati lmumtaxina qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow idaa jaa'akum hadday idin yimaadaan almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah muhaajiraatin xaalo ay yihiin kuwo hijroonaya oo ka soo hijroonaya beledul kufri famtaxinuuhunna imtixaana allaahu allah aclamu u ogaal badan biiimaanihinna iimaankooda fa in calimtumuuhunna haddaad ku ogaataan mu'minaatin kuwa mu'minaada inay yihiin falaa tarjicuuhunna gabdhaha mu'minaadka ha u celinina ilalkufaari gaalada laa hunna gabdhuhu ma ahan xillun xalaal kuwo u ah lahum kufaarta kuwo u xalaala ma ahan walaa hum kufaartuna ma ahan yaxilluuna kuwo u xalaal ah lahunna gabdhaha mu'minaadka ah wa aatuu siiya hum kufaarta maa hantidii anfaquu ay bixiyeen walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin an tankixuuhunna inaad guursataan gabdhahaas mu'minaadka ee soo hijrooday idaa aataytumuuhunna haddaad siidaan ujuurahunna ajaryaalkoodaoo meheryaalkii ah walaa tumsikuu ha haysannina bicisami alkawaafiri gabdhaha kaafiraadka nikaaxooda was'aluu weydiista maa hantidii anfaqtum aad bixideen waliyas'aluu gaaladu ha weydiisteen maa hantidii anfaquu ay bixiyeen daalikum xukunkaas xukmullah waa allah xukunkiisa yaxkumu baynakum dhexdiinna ayuu ku kala xukminaa wallaahu alle caliimun waa mid ogaal badan oo masaarixda addoommadiisa yaqaan xakiimun waa mid xikmad badan wa in faatakum hadduu idinka tago shay-un wax oo min aswaajikum sawjooyinkiinna ka mid ah ilalkufaari gaaladana ay idinka aadaan oo facaaqabtum aad soo qaniimaysataan gaalada fa aatuu siiya aladiina raggii dahabad ay tageen aswaajhum sawjooyinkoodu midla maa shay wax la mida siiya anfaquu ay bixiyeen waataqullah allah uga baqa axkaamtaas ilaalinteeda alladii allihii uga baqa antum idinka bihi allahaas mu'minuuna aad rumaysan tihiin suuratulmumtaxina aayaddan waa aayadda suuradda loogu magac daray haddii laydhaha mumtaxina waxa weeyaan waa annagii habeenkii dhaweed soo sheegnay heshiiskii sulxulxudaybiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qodobadii uu saxiixay mid ka mida ayaa la nasakhay oo layidhi kaa sidaas loo fuli maayo oo waxay tahay qof kasta oo muslimiinta ka mid ah ee gaalada u tagana waa inaan gaaladu soo celin oo haa heshiisku qofkii waxa weeyaan gaalada kas yimaado ka soo islaama ee muslimiinta u yimaadaana muslimiintu inay celiyaan marka haddii gaalada qofka ka yimid uu yahay qof dumar ah inaan la celinaynin aayaddaanu ka hadlaysaa xukunkaasna ilaahay uu ka nasakhay oo waxa weyan qaybtaas la nasakhay amase la khasisay habeenkii dhawan aan sharaxnay marka aayadda qaybta un dambe unbaa sharxeedu noo dhimana casharka oran ku sharxnay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow idaa jaa'akum markay iniin yimaadaan almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah muhaajiraatin xaalo ayyihiin kuwa soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaana allaahu alle aclamu u ogaal badan biiimaanihinna iimaankooda ee fa in calimtumuuhunna haddaad ku ogaataan mu'minaatin kuwa mu'minaada inay yihiin qaabka loo imtixaanana casharka horan ku sheegno waxa weeyaan aayadda soo socota shanta arrimood ay sheegayso hadday qiraan khalaas gabdho mu'minaadaha loo ictiraafaya tafaasiirta gabalka saxaabada waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdaan waa la dhaarin oo waxaa lagu dhaarin inaysan u soo bixin nin ay ka soo carootay inaysan u soo bixin dhulay nacday oo makaa oo ay jeclaysatay madiina inaysan u soo bixin adduunyo raadin ee ay u soo baxday allah iyo rasuul jacaylkooda waa halabatu danni in uu loo maleeyo inay mu'minaad yihiin waana nagii sheegnayoo niri waxa weeyaan iimaankan waa iimaankii xukmiga ahaa macnaha haddii iimaankii xukmiga aha laga helo khalaas ha u celimina laakiin iimaanka xaqiiqiga ah rabbulcaalamiin unbaa gala kara falaa tarjicuuhunna gabdhaha celinina ilalkufaari gaalada ha u celinina laa hunna gabdhaha mu'minaadkaahu ma ahan xillun kuwa xalaal u ah lahum kufaarta walaahum kufaartuna ma ahan yaxiluuna kuwa u xalaal ah lahunna gabdhaha mu'minaadka ah aayadaasna waxa weeyaan waa aayadda lagu xarimay gabar mu'minaad ah in gaal guursado wa aatuu siiya hum kufaarta maa anfaquu waxay bixiyeen halkaasuu noo marayay gaaladu wixii ay bixiyeen siiya macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye haddii gabar mu'minaad ah ay soo hijrooto gabadhaasna nin gaal ah ayaa qabay way timid gaalkii hadduu yimaado oo yidhaahdo war sawjadiiaa iga soo tagtay ha la ii celiyo aayadda qaybtoodan ku soo ogaanay qaybta hore waxa weyan loo celin maayo hadduu yidhaahdo meherkii isiiya kolba oo igu caynayayaan laba qasaara igu dhicine meherkaasaa la siinaya oo loo celinaya bal cadliga ilaahay fiiriye bal ilaahay cadligiis fiiri gaalay ka timi fiiri markuu yimaado maadaama gaalkan heshiis naga dhexeeya gaalka hadda laga hadlaana waa gaal heshiis nagala dhexeeya maahan gaal xarbiya waa gaal heshiis nagala dhexeeya ilaa markaas waa markii heshiisku dhacay kadib marka gaalkaas heshiisku nagala dhexeeya gabadha ka soo tagtay waxa weyn qof kale lagala hadli maa laakiin zawjkii hadduu yimaado aabbaheed hadduu yimaado lagala hadli maa laakiin zawjkii qabay hadduu yimaado oo uu yidhaahdo gabadha la ii soo celiyo waxa laleeya lagu celimayo allaa diiday hadduu yidhaahdo meherkii ha lay siiyo waxaa la leeyahay meherkii horay ma u siiday waa inay xaqiiqo noqoto inuu siiyey horta hadday xaqiiqo noqoto inuu siiyey haddana arrin kalea la fiirin meherkaas muxuu ahaa meher xalaala ma aha mase wuxuu siiyey qamro iyo khinziir duu awalba meher uga dhigay qamro iyo khinziir oo uu siiye o yidhaah la ii soo celiyo kuu celi maynaan leenahay kumana tacaamulno annagu waxaas saasaan leenahay laakiin meher xalaala hadduu ahaa uuna siiyey waa la siina waa loo celina ilaa heshiisaa jire yaa celinaya oo bixinaya laba qowl ayay mufasiriintu leeyihin in badanoo aimada ka mida waxay mareen imaamka muslimiinta bixinaya imaamka muslimiinta weeye cidda lagula khidaabayo oo laleeyahay si hantidii ay bixiyeen marka maalka caamka ah ee masaalixda muslimiinta loogu talagalay taas ayuu ka bixinayaa meherkii uu bixiyey ayuu u celinaya muqaatil isagu wuxuu yidhahdaa gabadhaas soo hijrootay ninka muslimka ahee guursada kaasaa laleeyahay waar meherkii u celi meherkii u celi laakiin qowlkaasay aamadu u badan yihin waxa weeyaan imaamka muslimiinta ayaa siinaya meherkii oo masaalixda caamka hantida loogu talagalo ka bixin amaa ninkan guursada gabadha dib ka guursada ayaduu meher siinaya waaatuuhum gaalada siiya maa wixii anfaquu ay bixiyeen waa meherkii ay horay u bixiyeen shuruuddan soo sheegnayna iska leh walaa junaaxa wax dembi ah calaykum dushiinna ma ahaanin an tankixuuhunna gabdhihii soo hijrooday inaad guursataan idaa aataytumuuhunna haddaad siidaan ujuurahunna meheriyaalkooda waxawa gabdhihii soosoo hijrooday gaal ayaa qabay qaar ka mid ah waxa weeyaan wax ictibaara male islaamkaa kala gooyey mar alla markay waxa weeye ilaah rumaysay ayay kala go-een ciddadu mar hadday u dhammaato khalaas guurso laakiin bishardihi ku guurso shardigii guurka ku guurso oo bishardi waa maxay weligeedii ka doon meherkiina iska bixi markhaatiyaalna u yeel shardigeedii ku guurso iska guursa maahani guursada laakiin shardigeedii ku guursada sidaas weeye oo waxa weeyaan waxaa meesha la caddaynayaa gabadhan zawj horo gaala uu qabay laakiin islaamkaa kala geeyey ictibaar male waa u dhammaatay maalinkay islaamtay markaasay kala go-een keliya ciddada unbay tirsanay ilaah wuxuu ihi subxaana walaa tumsikuu idinkuna ha haysanina bicisami lkawaafiri gabdhaha gaalada ah nikaaxooda ha haysanina cisamka waa jamcu cismatin nikaax ayaa loola jeeda caqdigii kawaafirna waa jamcu kaafiratin gabdhihii kaafiraadka ahaa waxa weeye nikaaxooda ha haysanina markaas muslimiinta ragga ah ayaa waxay qabeen gabdho kaafiraad ah markay aayaddaasu soo degtay waxa weye sida saxiixulbukhaariga ku sugan cumar ibnu lkhadaab laba gabdhood oo uu qabay oo kaafiraad ah ayuu furay labo ayuu furay oo kaafiraad ahaa labadiiba waxa weeyaan laba ninaa kala guursadeen midna mucaawiya ibn abi sufyaana guursaday midna safaan ibnu umaya marka waa sii daayeen maxaa yaele qur-aanku dhaqan ayuu ahaa aayadda ay maqlaan siday tahay u dhaqan gelinayeen saxaabadu marka taasuna aayaddaanuna waa aayadda xarimtay nin muumin ah inuu guursado gabar kaafiradoon ahlu kitaab ahayn sida suuratulbaqara noogu imaanays noogu imaan doonta insha allah walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina marka aayaddaas iyo aayaddan labaduba waxay xaaraamtinimaynayaan nin muslim ah inuu guursado gabar kaafirad ah oo aan ahlu kitaab ahayn hadday ahlu kitaab tahay shuruuday leedahay suuratulmaa-idda insha allahu noogu imaan ayada uu guurso karaa laakiin suuratulmaa-idda iyo shuruuddeedaan arkaynaa insha allah halkaasna marka waxaa lagu kala jaray gabdhihii kaloo kaafiraadka ah inay guursadaan ragga mu'miniinta ilaah wuxuu yidhi subxaana was'aluu weydiista was'aluu weydiista maa anfaqtum wixii aad bixideen waliyas'aluu ayaguna gaaladu ha weydiisteen maa anfaquu waxay bixiyeen waxa weeyaan haddii gabar nin mu'mina ay ka tagto ee ay gaalada u gasho gaalada maadaama heshiis nagala dhexeeyey oo gaal mucaahada uu yahay waxaan leenahay ninkan gabadhu ay ka tagtay uu soo celiya meherkii u baxshay waa hadduu meherkii siiyey meherka duu siiyey waxa weeyaan waxaa la leeyahay heshiis waa kii naga dhexeeyey murtadadan iska tagtay waxa weeyaan khalaas ayada laakiin waxaa laydinka rabaa inaad u soo celidaan ninkan meherki waa inay keenaan ayaguna waa inay na soo weydiistaan oo gabadhii ka soo islaamka ay yidhaahdaan meherkaa naloo soo celsho saasuu ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana dalikum xukunkaas xukmullah waa ilaahay xukunkiisa yaxkumu baynakum dhexdiina ku kala xukmina xukunkaas ilaahay baa idinka muslimiintaa iyo galada inu ku kala xukmina ee xukunka alle u hogaansama wallaahu allana caliimun waa mid oqoon badan masaalixda addoommadiisa xakiimun waa mid xikmad badan oo shay walba meesha ku manaasib kaa dhiga wain faatakum hadduu idinka tago shay-un shay oo min aswaajikum sawjooyinkiinna ka mid ah ilalkufaari gaaladana ay aadaan oo facaaqabtum aad haniimaysataan facaaqabtum bimacnaa hanimtum haddaad haniimaysataan fa aatuu siiya aladiina raggii dahabad ay tageen aswaajum sawjooyinkoodu midla maa shay wax la mida anfaqu ay bixiyeen aayaddanuna waxay ka hadlaysaa gaaladii xarbiga aheed oo aan heshiis nagala dhaxayn haddii waxa weye raggii mu'miniinta ahaa nin ka mida zawjadiisa ay ka aado ay u gasho iyagii calaaqa nagama dhaxayso meher soo celiya yeeli mayaan ninkan muslimkaa hantidiisii ka baxday waxa weeyaan muslimiintu waa yad waaxida waana isku naf camal soo ma jeedid waxa weeyaan alla wuxuu leeyahay markaad jihaad qaadaan ood soo qaniimaysataan ninkaas muslimkaa ha loo celiyo xaqiisa meherkii ha loo celina muslimiinta qaniimada ka siina gaaladaas laga soo qaniimaysta ama kuwii ay waxa weyan gabadhan u gashay ha laga soo qaniimaysto ama gaalo kale ha laga soo qaniimaysto marka laba qowl ayuu xaafid ibnu kasiir aayadda tafsiirkeeda soo naqliyey qowl waxa weeye qoladaan aan heshiisku nagala dhaxayn gabadhii aaday hadday jirto gabarh ayaga ka timid oo waxa weeyaan nin gaalahu qabay gaalkii la siimayo meherkiiye muslimkan gabadhiisii tagtayaa la siina oo la leeyahay adugu qaado ayagana waxaa la leeyahay wax isku celiya annagona waxbaan isku celinayna hadday w hadday qora xataa heshiis naga dhexeeya yihiin oo masalan nin muumin ahay sawjadiisii aad ayagana midaa nooga timid waxa weya maalkii la hayey muuminkaana horta la siina haddii wax usoo haraanna intaana idiin soo hartaa laleeyahy ee idinku isku canaad ceshada haddaana waxa weeyaan waxba nagala dhexaynna hadda waaba khalaas waxba iyaga la siiba ma marka waxa weeyaan ninka muuminka aho zawjadu ka tagtay waxaad siidaan gaalkaas kale oo zawjadiisu timid hantidaad sii lahaydeen kan muuminkaa siiya taas waa qowl qowlkaas aad aayadda inuusan ugu caddaynad moodaa inkastuu hormariyey xaafidka laakiin qowlka kale aad u cad waxa weeyaan gaalada xarbiga ah oo dagaalku nagala dhaxeeyo waxa weeye ninkii zawjadiisu ka aado ee mu'miniinta ka mid ah markaad qaniimo heshaan oo inta dagaal la qaado wax la qaniimaysto haniimadaas ha laga siiyo haniimadaasaa laga siinaa ninkii muuminka ahaa ee zawjadiisii tagtay sidaas weeye marka labada qowba wuxuu leeyahay xaafidku is-anfi mayaan labadaba waa sawaab ilaah wuxuu ihi subxaana wain faatakum hadduu tago shay-un shay shaygaasoo min aswaajikum sawjooyinkiina ka mid ah ilalkufaari gaaladana ay aadaan oo facaaqabtum facaaqabtum laba macno weeye macnaha koobaad waxa weeye facaaqabtum waxaaba loola jeedaa ey hanimtum oo caaqaba bimacnaa haniimahaa jirtada haddaad gaalada wax ka qaniimaysataan macnaha labaad waa kii ciqaabka ahaa oo facaaqabtum gaaladii aad ciqaabtaan markaas waxaad ubadnaa u baahnaane inaad ficil kale soo qadarto facaaqabtum aad gaaladii ciqaabtaan oo faqanimtum aad qaniimo ka heshaan laadaan qaniimo laga heli maa wax laga siiya male laakiin sida hore ku soco fa aatuu siiya aladiina raggii dahabad ay tageen aswaajum sawjooyinkooda midla maa shay wax la mida siiya anfaquu ay bixiyeen hantida ay bixiyeen wax la mid ah siiya oo u celiya waataqullah ilaahay ka baqa alladii allaha ka baqa antum idinka bihi allahaas mu'minuuna aad rumaysantihiin allahaas aad rumaysan tihiin uga baqa oo axkaamta sidaas u ilaaliya yaa ayuha nabiyu nabigaano idaa jaa'aka hadday kuu yimaadaan almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah yubaayicnaka xaalo ay ballan kula gelayaan calaa allaa yushrigna inaysan la wadaajinayn bilaahi alleh shay-an shayna inaysan la wadaajinayn ayagoo ballan kugula galaa walaa yasriqna aan waxna xadayn walaa yasniina aysan sinaysanayn walaa yaqtulna inaysan dilayn owlaadahunna carruurtooda walaa ya'tiina inaysan la imaanayn bibuhtaanin hafaryo hafaryadaasoo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda iyo wa arjulihinna lugahooda dhexdooda ay ka been abuuranayaan walaa yacsiinaka inaysan kugu caasinayn fii macruufin shay wanaaggiisa la yaqaan fabaayicunna ballan kula gal wastakfir lahunna allah allahna dembi dhaaf u weydii in allaaha alle hafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan aayaddan aayatu baycati nisaa waa aayadaha aayadda waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam baycadii uu dumarka la geli jiray ka hadlaysa caaishana waxay tidhi radia allaahu canhaa markay yimaadaan gabdhaha mu'minaadka ah ee ka soo hijrooday gaalada nabiga sala allahu calayh wasalam aayaddaanu ku imtixaani jiray haddii ay qiraan shuruudda aayaddan lagu sheegay khalaas nebigu waxa weeyaan gabarh mu'minadoo soo hijrootay ayuu la tacaamuli jiray hadday qiraan hadday qiraan marka waxa weyn aayaddan shuruudda ay sheegtay oo ah inaysan ilaahay cidna la wadaajinayn oy shirkiga ka harayaan oo alle cid kalaysan wax ugu darayn inaysan waxadayn inaysan sinaysanayn inaysan ubadkooda iyo carruurtooda dilayn inaysan caruur aan raggoodu dhalin aysan raggooda usoo xirogelinayn inaysan waxa weeyaan amar rasuulka ku caasinayn lixdaas arrimood gabar kastoo qirta imtixaankii way ku baastay waxaana loola tacaamulayaa gabar mu'minad waxay tidhi caaisho radia allaahu tacaala canhaa wallah maa masad yadduhu yadda mra'atin fi lmubaayacati qad ilaahay baan ku dhaartay tidhi nabigeenna subow sala allahu calayh wasalam gacantiisu inaysan taaban dumarkii uu la mubaayacunayo mid ka mida gacantiis gacanteeda waxay tidhi wamaa yubaayichunna ilaa biqowlihi nebigu dumarka baycada kulama gelayn ilaa qowlka maahane laakiin ragga gacantuu ka qaaday waa gacan qaaday ragga waa gacan qaaday amaa dumarka nabiga sala allahu calayh wasalam afku uga qaadayo baycada afku uga qaaday laakiin ragga waa gacan qaaday xadiidkaas waxa weeyaan bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey saxiixaas lafdigaas bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey kadalika sidaasoo kale alimaam axmed ibnu xambal wuxuu musnadkiisa ku wariyey umayma inay u timid rasuulka sala allahu calayh wasalam oo ay ula ugu timid dumarkii beecada nabiga la gelayay sala allahu calayh wasalam nabiga sala allahu calayh wasalam beecadaanu ka qaaday markuu beecadii lixdan shay u sheegay ayay waxay yidhaahdeen dumarkii alaa tusaafixuna miyaadan na gacan qaadayn ilaa ragga wadigaas gacan qaadaya markaad beecada la gelaysay miyaadan annaga na gacan qaadayn nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innii laa usaafixu nisaa aniga dumarka ma gacan qaado innii laa usaafixu nisaa inamaa qowlii limra'ati waaxida ka qowlii limi'ati mura'a hal qof oo dumarka ka mida kelimadan ku idhaahdaana boqol hadalkaan ku idhiya lamidta oo waxa weeyaan gabadhaan ballanka aan la galay amase arrinta aan ballanka kula galay gabdhaha mu'minaadka oo dhan ayaa laga doonaya xadiidkaas imaam axmed aweli xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waa saxiix sanadkiisu alimaamu tirmidina wuxuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiix waxay kutusayda axaadiistaasu marka waa maxay sidaa xaafid ibnu xajar markuu fatxulbaariga axaadiistaas xadiiska horan sheegnay sharxayey waxay tusaydaa koo gabadha mu'minadda ah oo ajnabiga kaa ah hadalkeeda inaad maqli karto oo usan xaaraam ahayn cawrana ahayn in la maqlaa haddii xaaja keento sidaasayna ugu qaydeen xufaaddu xaaja la'aan inaad iska sheekaysataan maya laakiin xaajo iyo dan hadday keento mas'alay weydiisanee waxa weeyaan arrimo kaleetaad ka wada hadlaydaanoo dan ah waxa weeyaan hadday xaaja keento hadalka gabadha ajnabiga kaa ah inaad maqashaa cawra ma aha waana bannaanta waxaa kaloo ku cad xadiidka inay xaaraan qadcana tahay in gabar ajnabi kaa ah korkeeda iyo korkaabu istaabtaan liayri daruura liqayri daruura oo haddee gabadhii haddii dhakhtar kale la waayo gabadhiina ay xanuunsan tahay oo tacbaan tahay ee gabarh marka la waayey mid ragaha loo geyna laakiin waa mar la waayey oo laga samray qof dumara oo waxa weeyaan caafimaadka cudurka gabadhan haya wax ka garanaysa axaadiis aad u badan aanan arrintaas ku soo aroortay oo laba xadiid haddaanba sheegno waxaa kaleetoo kuuguwa filan gabarh ajnabiya korkaaga inay taabato amaad korkeeda taabato xaaraannimadeeda caddaynteeda xadiidka imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey min xadiid abi hurayra ee nebigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam weliyaddu zinaaha albadshu gacantu waa sinaysataa zinadeeduna waa in lagu taabto qof ajnebi ka ah zino weeye ogow gabarh ajnebi kaa korkaaga hadday taabato waa zino gabarh mu'minadoo ilaahay rumaysan nin ajnebi kaa korkeeda yuu taabo ninkii ilaahay rumaysanna gabarh ajnebi kaa korkeeda yuu taabo waa zino nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam nabigeenna suubow sala allahu calayh wasalam waxaa ka soo raray xadiid macqi ibnu yasaar uu wariyey bayhaqi iyo dabaraani ay soo saareen nebigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalama lian yudcana fii ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu ninka in maskaxda cirbad birmadooda looga mudo oo laga dalooliyo aa uga qayr badan in qof dumara oon xalaal ahayn ay istaabtaan marka qofkii ilaahay rumaysan gabar mu'minad ah ee ilaahay rumaysan iyo nin mu'mina alla rumaysan waa inaysan korkooda taaban qof ajnabi ka ah weliba a'imada muslimiintuna saasay caddeeyeen oo dhammaan xaafid ibnu xajar alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala zaynuddiin alciraaqi kitaabkiisa waxa weyn dad barxu tasriibka iyo qayrkood dhammaan saas ay caddeeyeen isla waxaa jirta layaadu qaara waxay yidhahdaan maraan iska xijayna maraan iska xijayna hadeer nabi maxamed aa yidhi waa zino ma maqasheen zino mara ma la iska xijiyaa subxaan allah alimaam ibnu muflix kitaabkiisa afarta mujallaha la yidhaha alaadaab sharciya juska labaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo shan wuxuu yidhi imaamu axmed ayaa la weydiiyey can rajulin yusaafixu lmar'a ka waran nin gabar ma gacan qaadi karaa markaasuu yidhi laa washadada fiihi aad ayuu u inkiray jiddan qultu fa yusaafixuhaa bihawbi haa ka waran mara hadduu ku gacan qaado aa la yidhi imaam axmed ka waran qaala wuxu laa may see gaan mara ugu gacan qaada hayta maraan ku gacan qaada ku salaama marka fasaadkaasna waa zino zino mara kaa celimayda alla uga cabso marka calaa kulli xaal masaladaas intaas ayaan uga gudbaynaa ilaahay ha looga cabsado oo waxa weeyaan nin ajnabi ah iyo gabarh ajnabi kale ah korkooda yuu istaaban weliba meelaha ugu daran isbitaalada ka mida iyo farmashiyaalka oo walaxyaalaha la yaab kale waxa weeyaan kuwaasu maba moodaan meel ilaahay uu iska leeyahay inay joogaan oo haddii waxa weeyaan ta wiil soo galo laydhaa dhiig ha laga qado ama cirbad ha lagu dhifto ee gabaru gacantaydu iska soo taagan hadduu yidhaahdo war wiil iga qaadan waxay lahdaa war meesha waa isbitaal oo isbitaalku dhulka ilaahay xukumada ka mid maahan miya meesha ilaahay axkaamtiisa in laga fuliyo laga rabo maysan ka mid ahayn yah yaa inii sheegay ma waxaa inii sheegay sibinaarada gaalada ya sibinaarada gaalada aad ka soo dhegaysateena inii sheegay oo la yidhi waxa wayaan xuduud ma leh dhaqaatiirtu way isku sii daysan yihiin subxaan allah waxa weeyaan ilahay in looga cabsado wey gabadha xanuunsan looma gey karo nin dhakhtara iyadoo gabar la heli karo looma gey karo ninka xanuunsan hadday taabasho ay imaanaydaan ka hadlayo ma loo gey karo ninka xanuunsanna qof dumara looma gey karo dhakhtara iyadoo la heli karo waxa weeye nin dhakhtar waa in ilahay looga cabsado xuduudda la ilaaliyo wakadaalika caasi caasiyaalka iyo baabuurta oo bicilka ah waa la mid ha meeshan bicilaa la joogayley ha meel kasta qofka muuminka waa inu ilahay uga dao ama bicil saarnow ama isbitaal joog meesha aad joogta ilahay uga dao sidaas weeye yaa ayuha nebiyu nabigaano idaa jaaaka markay kuu yimaadaan almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah yubaayicnaka xaalo ay ballan kula gelayaan oo kula mubaayacoonayaan calaa an laa yushrigna billaahi shay-a inaysan ilaahay cid kale la wadaajinayn ayagoo ballankuugula gelaya calaa an laa yushrigna billaahi shay-a ayagoo ballankuugula gelaya inaysan ilaahay cid kale cibaado ugu dalayn walaa yasriqna aysanna xadayn dadka islaameed ee ajnabiga ka ah iyo dadka islaameed hantidooda iyo kuwa maxaarimtoodaaba dadka islaamiyad hantidooda dadka islaamiyad hantidooda markaan leeyahay maxaa meesha ku jira waxa meesha ku jira waxay tahay gabadha zawjku qabo haddii zawjku biilka xaqiisii guda diido oo biilka ay leedahay uu guda diido ama carruurta biilkoodii siday tahay uu guda diido gabadha waxaa u bannaan maalkiisa isagoon ogayn inay ka qaadato qadar biilkii la-eg oon ka badnayn qof ma sii karto dan kale kuma qabsan karto laakiin qadar biilkii la-eg oon ka badnayn inay qaadataa bannaan oo nebi maxamedaa sidaa fadwooday sala allahu caleyh wasalam nebi maxamed ayaa sidaas xukunkiisii ahaa sala allahu caleyh wasalam oo nabigeenna suuban sala allahu caleyh wasalam markuu baycada gabdhaha ka qaadayey waxa weeyaan hinda binti cutba u timid nabigu baycada marar badan u qaadi jiray ciid kasta xataa waa ka qaadi jiray ballankaas soo ma jeedid markaasay ku tidhi rasuulka allow ina abaa sufyaan rajulun shaxiix aniga zawjkayga abaa sufyaan waa nin bakiil ah walaa yucdiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii banii aniga iyo carruurtayda biil lagu fila nama siiyo marka fahal calaya junaaxun in akhadtu min maalihi bikayri cilmi haddaan maalkiisa ka qaato isagoon i ogayn wax nafaqo aniga iyo carruurta noo ah waxa weeyaan ma dembiyay saaran rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam khudii min maalihi bilmacruuf maalkiisa ka qaado laakiin macruuf macruuf waa maxay qadarka oo gabadha adoo kala biil u qaadato intii un ka qaado wixii idinka dhimana ku darso waxna ha ku darsan maa yakfiiki wa yakfii baniiki saasuu yidhi nabigu sala allahu alay slam xadiiskana bukhari muslim aa wariye walaa yazniina inaysan zinaysanayna waa in ballanka ay kugula galaan oo zine aysan u dhowaanayn oo ay iska xifdinayaan zinada walaa yaqtulna inaysan dilayn owlaadahunna carruurtooda xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wa haadaa yashmalu qatlahu bacda wujuudihi kamaa kaana ahluuljaahiliya yaqtuluuna wlaadahum khashyata alimlaa wa yacumu qatlahu wa huwa janiin laba arrimoodaa soo gelayda aayaddu yidhi o in waxa weeyaan carruurtu markay dhalato kadib la dilo sida gaaladii hore samay jireen labo carruurkoo caloosha ku jira in la soo rido labadaas weeye gabadhii mu'minadoo ilaahay rumaysan oo ballankan wax ka gelayda waxa weyan waa inaysan carruurta dilin marka midaas horeo gaalada hadda ma badna waana jirtaa bal labaduba waa jiraan aan dhihi karna oo carruurta waxa weeyaan aan aabbaha lahayn ayaa markay dhashaan la dilaa qaarna calooshaa lagu soo rida labadaba way jiraan aanba dhihi karna waa xaqiiqo shaydaanku waa cadow marka hore dee zinu ku qalqaalina markii hadhow waxa weeyaan caloosha ilma ku soo baxaanna wuxuu leeyahay ilaahay ka xishoo dhima wuxuu leeyahay dadka ka xishoo ilmaha soo tuuq haddaysan ku guulaysanna maalinka idaatay leeyihin musqul ku rid markaasa afar iyo labaatan sac ilmuhu dariiqyada yaalaan musqulaha yaalli usbuucan gudihiisay dhacday oo musqul lagu rid ka war bilaahi calaykum caruur saqiirah caawa dhashay qofka ku riday musqul ilaahay muxuu la hortegaya ya saqiir aan wax dembiya lahayn inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka ilaahay uga cabsadeen waxa weeyaan ayu caruur kastoo la soo rido oo caloosha ku jira iyo midkii dhasho waa isku mid waxa weeyaan ilaahay gabadhii rumaysan waa inay ogolaato inay xukunka ilaahay ilaalido oo arrintaas la iska ilaaliyo walaa ya'tiina waa inaysan la imaanayn bibuhtaanin hafaryo amase been hafaryadaasoo yaftarinahu ay samaysanayaan oo been abuuranayaan min bayni aydiihinna gacmahooda iyo waarjulihinna lugahooda dhexdooda maxaa tana loola jeedaa cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa inay gogol dhaaf inta gabadhu samaydo oo waxa weeyaan uurka nin kale ka soo qaado ay ninkeeda u nisbaydo ilmaha taasaa laga hadlaya gabadh iyo gogol dhaaf samayn waxa weeyaan ilmahan iyo uurkaanu nin kalu ka yimi zawjku ma oga markaasay leedahay ilmaha adaan uurka kuuleen ilaahay hawga cabsadeen min bayni aydiihinna waarjulihina saasaa loola jeedaa maxaa yeele ilmuhu markuu dhalanaaso lugaha iyo gacmaha hortooda ku dhalanma taas weeye midda loola jeedaa walaa yacsiinaka inaysan kugu caasinayn fii macruufin shay wanaagiisa la yaqaan nabigu sala allahu calay wasalam dhammaan wuxuu amraa waa wanaag marka waxa wanaagga ee nabigu amrayo waxa xumaanta ee nabigu reebayo inaysan kugu caasinayn taas macnaheedu waa maxay amar kasta oo nabi maxamed ka soo fuliyo sala allahu alay waslam siduu yahay inay u qaadanayaan wax kasta oo nebi maxamed reebana siduu yahay ay uga tegayaan sidaas waxa weeyaan hadday ballankugula gelayaan wey sidaas hadday ballankugula gelayaan axkaamtan oo dhan nabiga sala allahu calayhi wasalam dhammaantood raggana ballan uu kula galay weliba axkaam dheeraada oo axaadiista saxiixahu caddayday oo uu dumarka ballanka kula geli jirana waa jirta oon aayaddu sheegin oo ka dheeraada lixdan oo waxaa ka mid ah xadiidka imaamu bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi ummi cadiya waxa weeyaan inay tihi nahaana wanahaana cani niyaah waxyaalaha kale ee nabigu ballanka kula geli jiray dumarka waxaa ka mid ahaa inaysan marka laga dhinto barooran taasaa ka mid aheed waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan waxyaalaha kale ee nabiga sala allahu calayh wasalam uu ballanka kula geli jiray waxa weeyaan walaa tabarujii tabaruja aljaahiliyati aluulaa inaysan gabdhuhu ismuujin sidii gaaladii hore isku muujin jirtay oo waa maxay gaaladii hore gabadha markay madaxa mara saarato gadaalay u ridi jirtay si waxa weeyaan ay dhuunteeda iyo dahabkeeda u muuqdo sow ma jeedid marka sida kufaartii hore yeeli jirto gabdhaha qoortooda iyo loo arki jiray dhagahooda gabdhaha ilaahay rumaysanow sidaasa yeelininaw oo gabadha mu'minadaah waa inay xijaabato oon quruxdeeda la arag ballanku uga uu ka qaadi jiray ballanka ayuu nabigu uga qaadi jiray sala allahu alay waslam imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariya xadiiska caddaynaya arrintaas marka axkaamtaas kadaalika axkaamtan aayaddu sheegtay nafsuha aan nabigu raggana ballan kula galo maahan dumarka oo kaliya taasna waxaa tusaya xadiidka cibaadata ibnu saami ee bukhaari iyo muslim iyo qayrkiis bay wariyeen waxa weya ballanu ragga laftirkooda kula geli jiro oo axkaamtaan axkaam dumarka u gooniya maaha ee raggana sidaasoo kalea looga doonayaa inay u ilaaliyaan haddaba hadday intaas ballankugula galaan fadaayicunna ballanka la gal oo kula mubaayaco wastakfir lahuna allah allahna dembi dhaaf u weydiiye ina allaaha alle afuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tatawallow ha ka weli dhigannina qowman qolo qoladaasoo qadiba allaahu ilaah u carooday calayhim korkooda qoladaasoo qad yaysuu ka quustay min alaaakhirati aakhirada kamaa yayso alkufaaru sida gaala uga quusatay min asxaabi alqubuuri dadkii ka dhintay suuradda suuratlmumtaxina ayadana waxaa lagu bilaabay in layska nahyo o layska reebo ilaah naga reebo muwaalaat lkufaar gaalo in laga weli dhigto ama xigto laga dhigto ama la jeclaado ama loo gargaaro ama gargaar laga sugo taasaa lagu bilaabay haddana waxaa lagu qatimay reebid layska reebayo muwaalaadkii kufaarta muwaalaadkii kufaarta reebid layska reebayo ayaa haddana lagu soo gebangabeeyey ilah wuxuu idhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tatawallow ha ka weli dhigannina sirta muslimiinta ha siinina waxa weeyaan ha u gargaarinina waxa weeyaan ha gacan siinina oo islaamka dhibkay ku hayaan ha ku gacan siinina gargaar iyo hiil ha ka suganina laa tatawallow ha ka weli dhigannina qowman qolo qoladaasoo qadib allaahu calayhim ilaahay u carooday maxaa loola jeedaa xaafid ibnu kaiir gaaloo dhanaa loola jeedaa ui yahuud iyo nasaaro iyo dhammaan gaaloo dhan sidaasaa loola jeedaa huy laakiin ibnu jariir isagu wuxuu leeyay qadib allaahu calayhim taa tusaydoo waxay taasu tusayda in yahuud loola jeedo sababtoo ah waxaa jiri jiray dad munaafiqiin ah oo muslimiinta ka mid ah oo yahuudda wararka muslimiinta gaarsiiya kuwaasaa jiri jiray oo xoogaa marka iyagana beerta yahuudda u baxdo ay yahuuddana xoogaa calaqa u tuuri jirta marka dadkaasaa loo digaya oo la leeyahay war haddii iimaankaad sheegaydaan idinka dhow yahay waxa weeyaan yahuudda ka hara marka ibnu jariir isagu wuxuu maray in yahuud loola jeedo alimaamu alqurdubina wuxuuba kusii daray masaladaas kaleetoon ku daro ah inay ahaayeen dadka lala hadlayo munaafiqiin waxa weeye yahuudda sirta sii jiray qowman qoomkaasoo qowman qoom qoomkaasoo qadiba allaahu calayhim ilaahay u carooday qoomkaasoo qadya isuu ka quustay min alaakhirati aakhiro dad ilaahay uu leeyahay aakhiray ka quusteen ma isku danaad noqon kartaa bal fiiri adiga aakhiro miyaad ka quusata haddaadan ka quusan gaalo aakhiro waa ka quusteen haku xarig xihan ha ku xarig xidhan isku xarig ma tidin waa qoom ayagu aakhiro ka quustay saas darteeda adigana inay kaa quusiyaan unbay shaqadoodu ta markaasuu ilaha yidhi subxaana qoomkaasoo qadya isuu ka quustay min alaakhirati aakhiro kamaa ya-isa siday uga quusteen alkufaaru gaalada min asxaabi alqubuur maxaa loola jeedaa laba macnaa loola jeedaa wuhi xaafid macnaha koobaad wuxuu yahay waana macnaha aad ugu cade gaalada nool nool gaaladii qaraabadooda ahaa ee dhimatay dib dambe inay u kulmaan waa ka quusteen wa khaasatan kuwa aan bacfiga rumaysnayn oo kale way ka quusteen dad gaalada noolnool qaraabadoodii dhimatay inay dib u kulmaan waa ka quusteen sababtoo ah dib inaysan u soo baxayn adduunkana waa og yihiin aakhiro inta laysoo bixiya la kulmi doonana ma rumaysna siday gaaladaas uga quusteen dadkii ka dhintay inay la kulmaan ay naxariista alleena uga quusteen soo ma jeedid oo aakira ay uga quusteen taas waa macno waana macnaha aad ugu cad macnaha labaad kamaa ya-isa siday u quusteen alkufaaru gaalada min asxaabi alqubuuri xaalo ay kamid yihiin dadka dhintay dadka dhintay muumin iyo gaala iskugu jiraan gaalada dhimatay waa ogaadeen ciribtoodii gurigoodii iyo hoygoodiina waa ogaadeen inay naar leeyihiina waa ogaadeen wax kayra waa ka quusteen soo ma hadda ha iska yidhahdeen adduunka intay joogaan lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara laakiin markay dhinteen oo isha saareen xaqiiqadii waa ka quusteen qayr sida gaalada dhimatay qayr uga quusatay dad aakiro uga quustay ha ku faraq xidhannina saas wey laba macno wey marka